bismillahi walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii laba iyo sagaashanaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar diirbe
alxamdu lilah wausali wausalimu calaa nabiyihi alkariim moxamed bni cabdillaah khaatami alambiyaai walmursaliin wacalaa aalihi waasxaabihi alguri lmayaamiin wclى ataabiciina lahum bixsaani ilaa ywm اddiin wabacd suuratu saba ayaynu ku dhex jirnay qaybaheeda dambe aayadda afar iyo soddon qaala allahu tacaala wamaa arsalnaa maanaan dirin buu ilahay yihi fii qaryatin magaalo min nadiirin rasuulu maanaan dirin u diga ilaa haddii aanu dirno qaaluu waxay odhanayeen mutrafuhaa kuwii la dhergiyey ee looba barwaaqeeye iska labnaa ayuunbaa ka soo horboodi jiray rasuulkaasoo odhanayay innaa annagu bimaa ursiltum bihi waxaa laydinku diray kaafiruun waanu ka gaalownay saasay odhan jireen marka macnuhu waxa weeyaan dadkii ladnaa ee ilaahay kuma mahadnaqi lahaa ee nicmadooda shukri ku bedeli lahaa tii unbaa kuwii unbaaba halkaa ka fadkudin jiray iyagoo nicmada ku sabri waayey oo xejin waayey oo markaasay nicmadii uun garteene ilaahay siiyey garan waaye sidaa daraaddeed ayaa rususha had iyo jeer waxaa raaci jiray dadka aan awood iyo adduun iyo aqoon midna ku faanayn ay mujtamaca kaga dhex muuqdaan ee iska mutawaadiciinta ah wa qaaluu markaa waxaabay yidhaahdeenba kuwan mutrafiinta ahi oo eray bixinta qur-aanku uu siiye naxnu akharu annagaaba badan bay yidhaahdeen amwaalan wa awlaadan dadka iyo duunyada amwaalan xagga xoolaha wa awlaadan iyo xagga uwadka annagaa ugu badanba wamaa naxnu ma nihin bimucadabiina kuwa la ciqaabayana ma nihin wax cadaab la yidhaahna ma jire dad iyo dunyadanun baanu iska haysan doonaa bay idhah casharkaasuu u dhigay ibliis sidaasaanu u liqsiiyey fikirkooda liita waxaanay u arkeenba haddii insaanku uu helo adduunyada wax dheeraada inay isagun ka goodo qul waxaa tidhaa nebi maxamedow ina rabbii ilaahaygu yabsudu risqa liman yashaa arsaaqadda cidduu doonayuu u ballaadhiya wayaqdiru waa cidhiidhiyaa wuu ku yareeyaa kuu doonayo walaakina akhara annaasi laa yaclamuun dadkase intooda badan baan garanayn maxaanay garanayn in arrin umuurtoo dham ilaahay gacantiisa ay ku jirto dad iyo duunyada waxaanay garanayn oo labaad waxa loogu dhiibayba kalowma dadkay wax dheer yihiin bise waa imtixaan waa ta dambe waa imtixaan taasi ka dhacsayn allaaba ka jawaaba waxau uhi wamaa amwaalukum xoolihiinnu may ahaanin walaa awlaadukum iyo ubadkiinnu bilatii kuwii may ahaanin tuqaribukum cinda cindanaa tuqaribukum idinsoo dhoweynaysa cindanaa agtayada zulfaa dhowaansho waa dhowaansho waa maser macnawiya macnaheedu waxa weeyaan isku macnuun bay sheegayaan laakiin way kala erow kala eray duwan yihin dadkiinnu iyo duunyadiinnu annaga noo soo kiin dhoweyn maayaan buu lahay ilaa man aamana qof dee ilaahay rumeeye mooyaane wa camila saalixan camal fiicanna falay fa ulaa'ika kuwa lahum waxaa u sugnaaday jazaau dicf abaalmarin laablaaban jazaaan mudaacafan abaalmarin laablaaban bay leeyihin kuwaas bimaa camiluu camalka ay sameeyeen ee iimaanka iyo saalixa awgii wahum iyagu fi lkhurufaati bangalooyin iyo maqsino jannadaabay aaminuun ku xasilooyin oo way caga dhigteen way degeen way nasteen kuwaasi way la xoskooyeenoo geedimo leh sidaasay tahay oo dad ilaahay saasuu u kala reebay waalidku wuxuu ubadka u shafaaco qaadaa ama ubadku uu waalidka u shafaaco qaadaa marka ay ku midaysan yihiin iimaan iyo arrin wanaagsan oo camal saalixa allah taa ka warramay iyada oo uu tilmaamayo markay dadku isu shafaaco qaadayaan ama ay qoloba qolada kale soo dhoweynayso inay tahay markay iimaanku midoobaan fii suurati tuur baa ilaaha waxau ihi والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء dadkii muuminiinta ahaa ee ubadkooduna iimaan ku raaceen buu lahay iimaan ay ku raaceen iyagii umadkii waa la horu mariyey oo aabbayaashood iyo hooyooyinkood ayaa liiskooda lagu daray meel bay ka wada galeen jannada waladiina yascauna kuwa u soconaya fii aayaatina aayadaha iyaga u soconaya aayadaha ilaahay habkay ugu soconayaan horumarinteeda maaha waa horjoogsigeeda inay ilaahay diintiisa diidaan in dad qaato iyo inay horumarto iyo inay dhulka ilaahay ka xaqiiqowdo toona mucaajiziina iyagoo ilaahay inay cajsi gelinayaan ay ka fakanayaan isku wada mucaajisiin ereygaa nasku marar badan buu raaciyaa liannahu marka ilaahay diintiisii diideen isaga waxba iskaga tirin maayaan dee hadday ka baqayaan may diideen ulaa'ika kuwaasi fi lcadaabi muxdaruun fi lcadaab cadaabka ilaahay baa muxdaruuna lasoo tubaya waa loo soo tubaya si loogaga argoosta halkaa qul nebi maxamedo waxaad tidhaahdaa kuwan u jawaabo ina rabbii ilaahaygu yabsudu risqa arsaaqada wuu u ballaadhiyaa liman yashaau cidduu doonayo min cibaadihi addoomihiisa wayaqdiru lah wuu ku cidhiidhiyaa kuu doonayana ama kaa laftiisuu u ballaadhiyey ayuunbuu haddana ku cidhiidhiyaa isagaa una dhiibaya kana qaadaya marka adduunka loo gaaloobay waxba yay u gaaloobina ilaahay baa bixiya ee ilaahay ha weydiisteen adduun iyo aakhiraba wamaa anfaqtum min shayin wax alla waxa aad bixisaan ee shay uuna marka shay tankiirku wuxuu tilmaamayaa taqliil hadduu doonayo haba yaraado waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ha yaraysanina waxa sadaqada bixinaysaan walow firsani shaat raaf raaf adhiba ha ahaado labada raaf ee adhiguu leeyahy mid ka midaba ha ahaado fa huwa kaa yar ee uu bixiye addoonkaasi yukhlifu ilaahay wuu soo bedelayaa ilaahay bedel buu siinayaa maalin walbana rasuulku wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxeexaa siduu tilmaamayay laba malag baa soo degaya midina waa duceeya midina waa habaare kan duceeyaha waxa uu leeyahay allaahumma acdi munfiqan khalafan ilaahay ka wax deeqa u bedel ka kalena wuxuu leeyahay allaahumma acdi mumsikan talafan ilaahay ka iska adeygana elxajeclada xunna dhimasho sii dhimashadu ma maalkaa mise waa isaga mise waa labadoodaba waa suuragal inuu habaarku isu maro wa huwa khayru raasiqiin saa darteed bay dee haboon tahay inaad maalin walba ku darsato liiska sadaqo waajiba huun maaha oo keliye ta sunnahaana inay maalin walba kuugu jirto waxbixinta ama expensivekaaga yowmiga waxaad maalintii kharash garaynayso in ay kuugu jirto qayb cayiman oo aada u baasgaraysay wixii aad bulshada baahan wax ka siin layd walo haba yaraato wahuwa khayru raasiqiin kuwaa xarsaaqa isagaa ugu khayr badanoo gacan kaaga dooni maayo liannahu alkariim ismigaasuu leeyahayoo wuxuu jecelyahay in wax la weydiisto oo uu bixiyo oo aan waxba loo soo celin wahuwa khayru raasiqiin wa yowma yaxshuruhum jamiican maalinkaa xus ilaahay uu soo ururin doono khalqigu iyagoo dhan uma yaquulu wuxuu odhanayaa lilmalaa'ikati buu ku odhanayaa haa-ulaa'i kuwanoo gaalada ahi iyaakum kaanuu yacbuduun ma idinka idin caabudaya waa laydin su-aaley qaar baa idinku lugo-ay oo yidhi malaa'igta ilaahay baanu caabudnaa mar hadday hablo ilaahay iyo ubadkiisii yihiine kuwani ma idinka idin caabudeen baa layidhi maxkamaddii ilaahayna waa la isla taagan yihin malaa'igtiina waa la maqlayaa way soo joogsadeen way ka gacan taagteen marka qaaluu waxay idhahdeen subxaanak tansiihan lak alla waad ah xumaan ka hufan anta waliyunaa adiga ayaa ah ka noo hiilinaya gargaaraha iyagaa min duunihim la-aantood weliga iyagiiyo ilaah iyagii baat iyaga ma garabsanayna bay idhahan kuwa ah bal kaanuu yacbuduuna aljin jinkay caabudayeen akharuhum intooda badane bihim jinkay mu'minuuna rumaynayeen oo jinkaa malag isugu sheegaya intuu la hadlo ama istuso jinka ayaa ku abaabulay oo amray inay caabudaan malaa'igta marka insaanku wax kastuu caabudayo wuxuu ka tala qaataa maxay shaydaanka ka mathali shaydaani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii barii'un minka isagu ka tala qaadanaya marka kaa ay ka tala qaateen ee faray cibaadatu hayr illaah cid aan ilaahay ahayn in la caabudo kaasay caabudayeen ilaahay baa yidhi falyowma maanta laa yamliku ma hananayo oo ma kari kara bacdukum libacdin barhkiin qaybta kale uma hayaan nafcan walaa daran dhib iyo dheeftoona malaa'igay kuwan waxba u tari maysaan iyaguna waxba isuma tarayaan cid iscaabuday oon ilaahay caabudin waxba isuma tari doonto wanaquulu waxaanu ku odhan doonaa buu laha yidhi liladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyey oo agardarrada kuwii sameeyey cadaaladdarrada kuwii sameeyey kuwii xaq soori waayey ilaahay xaqiisa kuwii siin waaye weeye daalimiintu ila dulmika u weyn buu ahaaye waxaa lagu odhan duuquu cadaaba annaar naarta cadaabkeeda dhadhamiya waa lagu diganaya waxaa la dhadhamiyaa wixii dhadhami kara laakiin wax lagu holcayo carabka fujin lama yidhaahdo isaga dhadhamina waa lagu digan cadaabkan dhadhamiya baa laleeyahy allatii kuntum biha tukadibuun kaa beeninayseen waa kana dhadhamiya markaa ilaahay wuxuu sheegay kiiska ay qabeen ay ku mutaysteen cadaabka noocan ee aadka u adag ayuu soo gudbiyey ilaahay oo waxa uu yihi waidaa tutla calayhim marka lagu dul akhriyo dadkan imaan lawayaasha ah aayaatunaa bayinaat aayadaha iyagii oo cadcad qur-aanka kariimkaadaa la akhriyay ama nebiga akhriyay ama asxaabta akhriyay ama ducaad iyo muuminiinta ciddii waxyiga garanaysa ee wax sheegaysa ayaa ku dul akhriday iyagoo lagu waaninayo qaaluu waxay idhaahdeen maa haadaakani mu ahaanin ilaa rajulun waa ninun waa nin way idhaaheen bayna maxamed yuriiddu waxa uu doonayaa an yasuddakum inuu idinka dhababo oo uu idinka oodo camaa kaana wixii yacbudu aabaa'ukum camaa shaygii buu idinka duwayaa kaana uu ahaa yacbudu aabaa'ukum aabbayaashiin waxay caabudi jireen hadiyo jeer marka la istaalayo dadka si fudud loo istaalayo ee salafka lagu dadejinayo aabbayaasha iyo caadada iyo tolka iyo sharafta iyo waxyaabahaas shaadharkaa injirta lee kala duduwan baa loo gashadaa dabadeetana markaasaa wax ku ka ladh baa kusoo kaca dadka ladh sidaa daraaddeed bay diin uga dhigeen dad lugo ay halkay mareen wa qaaluu waxay idhaahdeen maa haadaa mu ahaa ninkan uu wadaa ilaa ifkun muftara waa been abuurad la dhambalay ifkigu waa been abuuradka muftaranna waa isna abuur kale waa been abuurad lasoo malluuqay bay idhaahdeen aayaadkii bayinaadkaha ma kuwaasaan la naareen ma kuwaasaan mutaysanin cadaabka ah wa qaala aladiina kafaruu lilxaq kuwii gaalada ahaa xaqii waxay ku yidhaahdeen lamaa jaa-ahum markii uu yimi xaqii ilaahay uu la doonayuu ku badbaadinayay in haadaa ilaa sixrun mubiin kani muu ahaa nin sixir cad mooye wax kale sidaasay yidhaahdeen adigaa arkayo salmaan rushdigaa ingiriisku ilaalinayuu le laga ag dhowaan maayo aayadihii shayddaankadaasu haya haddii aad casrigaa quraysh arkayso casrigana sidii unbay u taagantay waa aayado ilaahay oo halkan yaalla oo uu doonayo inuu kala mid dhigo aayado shaydaan oo isaga uu wato sidii musaylimatulkadaab uu samaynaya wey wamaa aataynaahum buu ilahay yihi ma anaan siinin min kutubin yadrusuunaha kutub ay akhriyaan kutub ay akhriyaan oo ay ka akhriyaan waxan ay sheegayaan ila waxbay daldalayaan diintii ilaahay iyo qur-aankiina ay kaga hor yimaadeen kitaab la kala bixinayo oo laga eegayaa waxaa ma jiro wamaa arsalnaa ilayhim umaanaan soo dirin qabla ka hortaa min nadiirin waxudiga nimankan kitaabna uma soo digin ay ka akhriyaanoo sadar laga soo saarayo rasuulna uma sheegin waxaanay sheegayaan markaa xaggay ka keeneen idan markaa iyaga ayaa abuuranayo dee waa been abuuraskooda ilahay oo caddaynaya wakadaba aladiina kuwii baa beeniyey baa ilaahawli min qablihim kuwan ka horreeyey nebi maxamedo hadday kuwani kugu diideen dar ka horreeyeyba way beeniyeen wamaa balaquu may gaadhin kuwan oo qurayshihi micshaara maa shay cushurkii aataynaahum kuwa hore aanu siinay kuwa hore waxaanu siinay cushurkii kuwani may gaadhin cushurku waa shayga marka toban meelood laga dhiga meeshi ten bersent toban meelood oo meel wixii ilaahay uu kuwaa deeq iyo awood iyo nicmo iyo adduun iyo tacmiir siiyey toban meelood oo meel ma hayaan kuwani saxraagaasay taaganyiin oo gidaarray fadhiyaan markaasay haddana afka maroorinayaan rasuulkii ilaahay horu marinayay saadat alcaalam caalamka madaxdiisa ka dhigaya ayay ka soo horjeedsadeen wamaa balaquu micshaara maa aataynaahum kuwaa hore waxaanu siinay toban meelood oo meel kama hayaan kuwan fakadabuu rusulii buu ilaahay rusushaydii way beeniyeen kol haddii kii soo khatimayo nebi maxameda ay diideen ama fakadabuu rusulii kuwaa hore rusushii loo diray bay diideen fa kayfa kaana nakiir ciqaabkaygii iyo diidmadaydii siduu noqday inkaar ilaahay marka uu meel u cadhoodo cadhadiisaas way baabi'isaa sidee bay noqotay halkeedii bay dhacday dadka waaniyo ereygii qul baa soo noqnoqonaya qul waxaad tidhaahdaa innamaa acidukum biwaaxida arrin keliyan dad oo idinku waaninaya war kale aan soo ururiye warka dhaydiisa iyo murtidiisa haddaan idiin sheegay iyo nuxurkan u socdaa waxa weeye midh keliyaan idinku waaninaya waabaan soo ururin an taquumuu baan idinku waaninayaa inay isu taagtaan lilaah ilaahay dartii isu taaga masnaa idinkoo labalaba ah wa furaadaa keli keli ah uma tatafakkaruu dabeetana fikira taasaa laydin faraya bal intoo dadku marka ay had iyo jeer fara badan yihiin qaarba qaarka kale istusaan iyo ka dheere iyo wuu hadhay iyo wuu baqdayaan lagu odhan bal gooni gooni iyo labalaba isu taagoo caqliyad wanaagsan isticmaala caqligiina si fiican u isticmaala uma tatafakkaruu hada fikiroo dhugta intoo gaar isula faqdaan iyo intoo keli noqotaan bal caqliga dib uga shaqaysiiya maa bisaaxibikum min jinna saaxiibkiinan oo nebi maxamed ah ilaan wuu idinka dhashay oo waa istihiin oo idinku idinka mid yahaye maa bisaaxibikum min jinna waalii kuma sugnaa wax waali oo ku sugani ma jira inaanu waalayn bal hadda idinkuba eega nin waalani waxan oo kale ma keeno nin waalan waxaa lagu yaqaanaa marka had iyo jeer uu laba kelmadood is isyidhaahdo eed istidhaahda la hadal ayuu dabeetana haddana meel kale ka bilaabaa markaasaad haddana istidhaahda la hadal jihada kaleu haddana ku dhuftaa wixiise saasay isu laanqayraynayaan markiiba qofka waalan astaamaha lagu gartay ka mid tahay hadal isweydaaleh iyo isagoo isla hadlaya markuu keligii soconaya yatakalam maca nafsi rasuulu llaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxyigan ilaahay uu ku soo dejiyeyna rabbi waxau idhi walow kaana min cindi hayri illaah lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira cid aan ilaahay ahayn hadday keeni lahayd isweydaar baa lagu arki lahaa wax isweydaarana ma leh in huwa ilaa nadiirun lakum idinkuu idiin digayaa bayna yaday cadaabin shadiid cadaab adag hortii ayuu idinka digayaa cadaab adag buu ka soo horeeya intaan cadaabkaa kulul la gaadhin ayuu leeyahy war ka jooga war halkaa haddii la dhaafo kodadii naar naareed baa lagu dhacayaa ka jooga buu idin leeyahy qul waxaad tidhaahdaa balwaanada usii wadiya wax tusaalaynta oo iyo balaaqa u cadcadeeya waxaad tidhaha maa sa'altukum min ajrin wax allo wixii aan idin weydiiye mushqaayada fa huwa lakum idinkuu idin sugnaaday qaato ar waxaan idin weydiiyey hadday jirto waan idinku celiyey waxaan idin weydiinaya hadday jirto idinkaan idiin daaye macnaheedu waxbaba idinma weydiin wey wax la idin weydiinayaa ma jiro waxaan ku weydiiyey qaado macnaheedu waxbaan lagu weydiina wey in ajriya ilaa cala allah abaalkaygu waa alla dushi waxaan wada waan ku doonayaa abaalmarin laakiin ilaahay baan ka doonaya leannahu qofka diin iyo dacwadooda dad sidan ugu gurmadee badbaadiyey abaalkiisa ilaahay unbaa bixin karaa cid kalema ma bixin karto wa huwa calaa kulli shayin shahiid wax walbana ilaahay markhaati buu ka iyo uu arkaya marka cidda abaal wanaagsan istaahishee mudan iyo ka abaal xun mudan labadaba ilaahay wuu kala arkaya qul waxaad tidhaha nebi maxamedow ina rabbii ilaahaygu yaqdifu bilxaq xaqa ayuu ku tuurayaa ay cala albaatil baatilka dushiisuu kaga bogsiinaya markaasuu ku rawaxaya halkaa baatilka callaamu lquyuub wax alla waxa maqan buu ilaahay ogsoonyo oo idiin waran saasuu ka dhiganyao xaqan la soo dejiyey baatil soo ag joogsan maayo baatilku ma ag iman karo marka qof xaq wada iyo qof baatil wada ay isu yimaadaan waxay ka dhigan yihiin qof dhagax sita iyo iyo qof quraarad sita nin meeshiisu ay quraarad tahay inuu ka ag dhowaado mid dhagax sita maya yuu tuurtuurin yuu ka ag dhowaan waxba ma haya kaas bal naqdifu bilxaqi cala albaatil fayadmagu faidaa huwa zaahir xaqii baanu ku tuurnay baatilka dushiisii fayadmagu markaasuu ku dhuftay maskaxda dimaaqu waa maskaxda maskaxdu kala firdhiyey markaasuu ayuu halkaa ku rawaxay bal naqdifu ina rabbii yaqdifu bilxaq ayuu tuuray baatilku ku tuuray jaaa alxaqu qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow jaaa alxaqu xaqii baa yimi wamaa yubdi'u albaatil baatilkii soo bidhaami maayo wamaa yuciidu soola laabi maayo oo soo laba kaclayn maayo jaaa alxaq wazahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa dabeedna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isaga oo naska warka ahaayee loo sheegay markii uu camali noqday ee waaqica nololeed uu xaqiiqo ka noqday ummadda u bayaaminaya ayaa sanadii sideedaad markii uu maka soo galay calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu furaha ka qaaday ninkii hayay kacbada furaha kacbada furaheeda ayuu ka qaado waa la furay dabeedna saddex boqol iyo lixdan sanam oo sawiroo yaryar oo kala duduwanoo taalooyin yaryar ah ayaa meeshaa ka buuxa way iska yartay kacbadu laakiin waxaasaa rasaysa wixiibuu dabeetana dabadda usoo daadiyey markaasuu sanka kaga gujinayaa bakooradiisa jaaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa jaaa alxaqu wamaa yubdi'u albaatilu wamaa yuciid markaasuu halkaa takbiirtii ka bilaabay allaahu akbar allaahu akbar wixiina waa la xaadhay qul waxaad tidhaahdaa in dalaltu haddaan ambado fa inamaa adilu calaa nafsi naftaydun baan u amban waxba idinka idin yeeli maayo wain ihtadaytu haddaan hagaagaan hanuunana xaqa ku jihaysmana fa bimaa yuuxii ilaya rabbi ilaahaygu shayga uu ii waxyooday sababtiisaan ku hagaagay haddaan hallaabana ana igu eg tahay ee idinka waxba idinmaan yeelin haddii aan hanuunana hanuunkaasi waxa uu sababa ilaahay waxyigiisa adabta wanaagsani sidaasay tahayoo wixii xuni fa min nafsika wa min ashaytaan naftaada iyo shaydaankaa loo tiirinaya waxallo wixii wanaagsanna ilaahay iyo qur-aankiisa iyo rasuulkiisa loo tiirinayaa sidaas weeye washaru laysa ilayk ilaahay ow sharku xaggaaga ma aha ee anigu igu egyahay saas wey innahu samiicun qariib ilaahay kii wax walba maqlayo weeye qariib ehe dhow ee aan addoonka ka fogayn sidaa darteed inuu iska eego eebbihiisa oo aanu ilaawin weeye inuu isaga baryuu gacantaaga weeye oo uu ku talagalo mar walba caalamka dambea ilaahay uu noo tallaabiyo rabbi waxa uhi walow taraa haddaad arki lahayd qof yahow id fasicuu markay argagaxeen markii lagu kaakacay lagu diray ay argagaxeen dadkii aan iimaanka lahayn falaa fawta fakadna ma jiro nuuxsi dhan loo nuuxsadoo loo ciirsadaa ma jiro falaa fawta faata wuu tegey falaa fawta tegitaan iyo khiyaar socod ma jiro wa ukhiduu dhab baa la siiyo oo waa la qabtay mujrimiintii min makaanin qariib meel dhow baa laga qabtay ilaahay ma meel dheer buu wax ka doonaa adoon addoommuhu waxay ku nool yihiin dhulkiisan bay ku nool yihiin waxay ku nool yihiin meeshaanu isagu abuurtay ee uu maamulayo wa ukhiduu min makaanin qariib meel dhown baa laga qabqabtay niman meel shishe ku libdhay ama dayuurada raacay iyo dayax gacmeedya maahee markii suurta la afuufee la ururinaya la faylinayey meel dhown baa laga qabqabtoo dee dhulka ah wa qaaluu waxay idhaahdeen haddaba aamanaa bihi waanu rumaynay maxay wixii la doonaya inay rumeeyaan oo diintii iyo xaqii iminkaanu rumaynay bay idhahdeen wa annaa lahum xaggee buu uga sugnaaday buu ilahay yidhi adtanaawushu qaadashu tanaawushku waa tanaawul wasnan wa macnan waa tafaacul xagga wasniga sarfiga ah iyo macnaha oo isku mid adtanaawushu qaadasho xaggay uga sugnaatay xaggay ka qaada min makaanin baciid meel durugsan buu kaga sugan yihi waxa ay qaadan lahaayeene imika tiigsanayeen waxa weeye aamanaa bihi waxa laga fahmayo iimaana wa annaa lahum tanaawulu liimaan iimaanka qaadashadiisa xaggay taalla dee imika min makaanin baciid meel fog ayay taallaa qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuuran faduriba baynahum bisuur xaggaasaa laga soo sahay qaadanaya baalay nuurkan iimaanka iyo meel adduunyo la ydhahdoo lagaba yimi imika marka jaaniskii wuu tegey meel fog buu ka yaallaa iyagiina meel dhow waa laga qabtay waxay doonayaanna uu dheeraaday marka waa bacda fawaati lawaan fursaddii way tagtay waqad kafaruu bihi buu ilahay yihi way ka gaaloobeen shaygana iminka rumaynayaan min qabl horay adduunyadiibaa ogooba iminka wakhtigaas nasku inoo tilmaamaya adduunyadiibaa wakhti hore ah oo la yskala yimi wayaqdifuuna bilgayb waxa maqan bay ka shiidayeen min makaanin baciidin meel durugsan wax maqan bay ka shiidayeen meel durugsan bal adagu wax aanu arkaynin oo durugsan qofka yidhaa ama waan tooganaya ama dhagax baan ku tuurayaa waan shiidayaa mulle heli baad u malay halkanuu qofku istaagayoo masaajidkan dhinacaasha intuu iska taagaybuu wax dhinacan kale ka taagan shiidaya dabeetana wuxuu leeyahy iska eega halkaasaan kala helayaa maya istaalinin baa laleeyahy horta meel waxana kaaga muuqanaya tag oo uu ku dhow yaha tuuryadana ka gaadhsiin karto marka haddii daahirku sidaa yahay macnuhu waxa weeye wayaqdifuuna ay wayadunnuuna waxay malaynayeen bilkaybi shay ka maqan oo aakhiro ah ayay min makaanin baciidin meel durugsan iyagoo joogo adduunyada ah ayay malaynayeen aakhiro marka la sheego malamalun bay ku ahay wax xaqiiqo ah iyo wax iimaanah iyo wax rumaynah iyo wax ku talagala midna muu jirin macnaha liiska ugumay jirin marka wayaqdifuuna baa noqonaysa male shay maqan bay malaynayeen iyagoo adduunyadii jooga laakiin qofka muuminka ahay wuu yaqiinsanaa aladiina yu'minuuna bilgayb muu isagu malamalaynayna wuu yaqiinsanaa waxiila waxa la teedahay oo la kala dhex galay buu ilahaydhi baynahum kuwa aan iimaanka lahayn wa bayna maa yashtahuuna iyo waxay doonayeen maxay doonayeen dee waxay doonayeen waxay idhaahdeen aamanaa bihi waanu rumaynay bay idhahdeen marka iyagiiyo iimaankii baa la kala dhex galay waa la kala teedahay waxay doonayeen janno waa la kala dhex galay waxay doonayeen nabadgelyo waa la kala dhex galay waxay doonayeen saaxiibadii ay tolka ahaayeen ay isyaqaaneen ay isku wadanka ahaayeen ee iminka nabad garee nuurka loo siraabay inay raacaan oo waa kuwan leh unduruuna naqtabis min nuurikum war meesha nagaga tegine waataynu isdaqaaneen nuurkaanu idinka dhimbiil qaadanayna suga qiila irjicuu waraaku waataa lai faduriba baynahum bisuur gidaar baaba la dhex dhigay waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuun nabadgelya nimanku doonaya oo nuur bay doonayeen oo iimaan bay doonayeen oo jannay doonayeen wixiiba waa la kala dhex galay kamaa fucila sidii lagu sameeyey biashyaacihim sidii jamaacadoodii ama kuwii saaxiibadoodaha ama kuwii ansaartoodaha min qabl horay shiicadu markeeda hore waa dadka isku kooxda ah kamaa fucilat biashyaacihim biamhaalihim min qabl ummadihii iyaga la midka ahaa ee gacalka ay ku ahaayeen gaalnimada iyo naarta sidii lagu sameeyey kuwan dambe waxa lagu sameeyey oo loogu diiday waxay doonayeen kuwii horeba sidii taasoo kale loogu sameeyey innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen buu ilaha yidhi fii shakin muriib shaki bay ku sugnaayeen xeel dheer muriib oo shaki gelinaya shaki macnaha sii laban laaban bay bartanka ugu jireen marka erayadaa dhowrka ah ee luqadaadaa ku jire intaa dambe waa taa aynu isila dul taagno falaa fawta wa ukhiduu min makaanin qariib waa sheegnay wa anaa lahum tanaawush tanaawulkaasina tanaawushkuna tanaawul buu ahaa makaan baciida siduu yahay xusmay wayaqdifuuna bilkaybi min makaanin baciid aakhiray meel fog ka malaynayeen sidii qofka meel fog wax ka shiidaya oo kale macnaha malana looma baahnee arkaanteenna iimaanka ayay ka mid tahay qofku aakhiro si dhaba inuu rumeeyo ilaahayna awliyadiisa wuxuu ku ammaanay aladiina yu'minuuna bilgayb maaha yadunuuna laakin waa yuminuun suuratu faadir waa suuraddii shan iyo soddonaad aayadaheedu waa afar iyo afartan kama foga say u hadlayso sidii suuraddii holoo kale ee wuxuunay ka warramaysaa ilaahay awoodihiisa cajaa'ibka badan iyo caalamka siduu abuurtay iyo aayaadkiisa wax badan tusinaya iyo wax alla wixii ilaahay uu faray addoon inuu rumeeyo waxa weydaarinaya shaydaanahoo rabbi uu ka digayo waxa ilaahay uu xusayaa gaal iyo muslim farqiga ay leeyihiin sida uu kala fog yahay wamaa yastawi lbaxraani haadaa cadbun furaad ilaa akhir laayaat taasaa ilaahay uu soo celcelinaya waxaa markaa aada arki doontaa oo kale in mar kale haddana ilaahay uu soo celinaya alaayaat alkowniya waxaa ilaahay uu ku celcelinayaa ummaddan inuu dhexalsiiyo kitaabkan weynin kastay qaybsameen kitaabkan baa ilaahay u doorta u dhexalsiiyey iyagoo u qaybsamay haddana qaar ka run sheegay iyo iyo qaar ka sii jeedsaday alxamdu lilah bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilah mahad ilaahay baa leh kullu lxamdi haabitun lah mahadoo dhan waa ku ururtay isaga faadir asamaawaati walard samooyinkiiyo dhulku abuuray fuduurku waxa weye cid baan uga horrayn meeluu ka eegtayna ma jiro ibnu cabbaas waa kii lahaa ereygaa maan fahmin jeeroo laba ninoo beer isku hay ceel isku haysta ay yimaadeen mid baa yidhi buu ihi ana fadartuhaa anigaa fidreeyey macnaa ana badactuhaa cid iigamay horreyna meeshoo bannaan ayaan anigu tumaatiyey oo aan meeshan bilaabay cid iigama horrayn markaasaan fahmay buu ihi ereygan inuu yahay ereyga macnihiisi markaasuu i dhaadhacay buu jaacili lmalaa'ikati ilaahay waa ka malaa'igta ka dhigaya rusulan kuwa uu u dira ambiyadiisa iyo howlaha u xil saaray malaa'igtaasoo uli ajnixatin garba u saaxiiba garbahaasoo masnaa labalaba ah wa hulaatha saddex saddexa wa rubaaca afara fara yasiidu fi lkhalq abuurka waxa uu ku kordhiyaa maa yashaau wuxuu doono malaa'igta abuurkooda hadduu doonayo baalashooda intan wuu ka badiyaa ina allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay wuu karaaye hala yaabina waxba ha dhaga taagine malaa'igtan waa maxay garbaha waaweyn ha odhanine wax ka waaweyn buu ilaahay karaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa habeenkii la idheelmiyey buuhi waxaan arkay malakul jibriil oo lix boqol oo baal leh labadii baalba waxay isu jiraan buuhi inta bari iyo galbeed isu jiraan waa intaasooba lix usigeen lix boqol waa layaab wey maa yaftax illaahu linnaasi waxa ilaahay dadka u furo min raxmatin naxariisa falaa mumsika lahaa wax ka hakin karaa ma jiro ilaahay hadduu ummadda naxariisu furo mid diineed iyo mid dunyo iyo mid amni iyo mid adduuniya mid aakhiro falaa mumsika lahaa cid ka shari karaysa ama kaka hakin karaysa oo ka deerifaynaysaa ma jirto wamaa yumsik wixii ilaahay uu ka dhababuu ka oodo falaa mursila lahu wax u furi karo usoo dayn karaa ma jiro min bacdi intuu isagu ka joojiyey intuu isagu ka joojiyey albaabkaa uu xidhay waxba soo cidi soo furi kari mayso wa huwa alcasiizu alxakiim ilaahaybaa awood iyo xikmadba isagu iska leh ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa ay ahayd allaahuma laa maanica limaa actayt walaa mucطiya limaa manact walaa yanfacu daljaddi minka aljad ilaah cidi ku deeqi maysa waxaad diiday cidina diidi kari maysa waxaad ku deeqday halkaa waxaad ka fahamtay addoommaha ilaahay ilaahay bay tahay inay addoommuhu ku xidhmaan ilaahay bay addoommuhu ku xidhmayaan ood la doonaya inay ku xidhmaan oonay gacan cid kale eegine laakiin isaga ay eegaan waxay hayaana ay kaga kalsoonaadaan waxa xaggiisa ku maqan marka awooddiisu waa rabbi uhi in allaha calaa kulli shayin qadiir jihooyinkaa kala duwan bay leedahay yaa ayuha nnaasu dada udkuruu xusa nicmat allaahi calaykum ilaahay barwaaqadu idin siiyey xusa nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmadiisu waa badanta bishahaadati qowlih wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa maba koohi kartaanba haddaanad meel kale u kicini aada arkaantaada iyo xubnahaaga lamaanuun beldheelitirkooda iyo habushaqayntooda iyo intaad dhakhtar u tagta aad tidhaahda ii sharax waabaad ku daali doontaa uun hal min khaaliqin buu ilahay yidhi la idin weydiiye hal min khaaliqin mid abuurayaa ma jiraa hal min khaaliqin mid wax abuuraa ma jiraayo khayrullaahi aan alla ahayn oo yarsuqukum idinka raashimaya min asamaai walard kor iyo hoos cir iyo dhul ma la hayaa wax badan baa la caabuday mid wax abuuroo cir iyo dhul wax idinka siiya maya ilaahay u lama hayo laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane intana awoodoodba isagaa leh fa annaa tuufakuun kayfa tusrafuuna can iimaani wa can alxaq haddaba sidee la idiin weydaariyey sideebaa uga dhacdeen ma la qabsataan wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebi maxamedow waa lagu sabirsiinayaa waa lagu dejinayaa tusaala lagu siinayaae faqad kudibat rusulun min qablik rusul adiga kaa horraysay baa dee la beeniyey waila allahi turjacu lumuur arrimahana ilaahay unbaa la horgeynaya arrimaha oo dhan iyo dadka kiiskooda iyo dadku waxay isku hayaan ilaahay baa la horgeyn marka taa macnaheedu waxa weeye sunnada ilaahay ee soo socoto maalmihii adduunyada soo maray midhka soo jiraankaa waxa weeye dad inaanu midaysnayn dad xaq kuma midaysnayn dad kama wada tala qaadanayn rusul waaba tusaala la siiyey nabiga caleyhi salaatu wasalaamo rusushii ka horraysaaba loo soo bandhigayba iyagoo sunsumaya soconaya dabeetana waxaan arkay buuhi qaarkoodoo laba qof la socdaanay rumeeyeen waxa shahaatayba laba helay mid helay iyo mid keligii lugaynaya halkaasaa la marka ha quusanine adigu halkaa ka wad wax badan baadaad haysaa dadba ka ugu dad badani waa adiga rusushaba yaa ayuha nnaasu dadow ina wacda allaahi xaq ilaahay ballantiisu waa dhab muxuu ballanahee u qaaday hallow waxaa dee qur-aanku uu ka warramayo ee aakhiro ku saabsan ee ku saabsan inuu awliyadiisa u hiilinayo intaasoo dhami waa shay sugan xaqa waxaa la ydhaha shayga dhidban een dhaqdhaqaaqay falaa taguranakum alxayaatu dunyaa noloshan adduunyadu yay idinku kadinin oo ilaahay ay iska kiin horkeenin walaa yaguranakum billaah ilaahayuu idin seejin inuu idinku kadinin alqaruur kii wax degi jira shaydaanka ah adduunyo la yidhi macnaheedu waa shahawaad shahawaad iyo shaydaan labadaa shiinka ka kacay oo iskaashaday ayaa kullu shar yajtamic fii dalik shar oo dhami wuxuu ku ururayaa fii shahawaati alinsaan wa fii shaydaan isaguna shahawaadku ku dhex fadhiyaa shahwada maqalka shahwada aragga shahwada cunada shahwada farjiga rabitaanada wey waa rabitaanada qofku shahwada soomaalida wax kale u yaqaanaane af carabiga sidiisa kula waa rabitaanka wey rabitaanka qofka rabitaanku haddii aan la hakinin lana joojinin macnaheedu waxa weeye inuu kula soo fuqayo marka rabitaankii iyo shaydaan oo isku dhaabtay oo ishelay ilaahay way iska kiin horgeynaya way isa seegaysa ina shaydaana lakum caduwun shaydaanku cadow buu idin yahay fatakhiduuhu caduwan idinkuna cadow ka dhigta buu ilaahay iga tala qaata buu ilaahay leeyahy anaa idin ogoo warkii dhabta ahaa baan idiin sheegay kaasi naseex idin ma aha sidaa darteed fadanada iyo fariidnimaduna waxa weeye qofkoo kala garta cadowgiisa iyo naseexiisa innamaa yadcuu xisbah waxa ugu yeedhayaa xisbigiisa ayuu u baaqaya yadcuu xisbah waa markaa ficil iyo mafcuulkii u ficil iyo faacilkii iyo mafcuulkii innamaa yadcuu xisba xisbigiisunbuu u yeedhayaa kuwa aan xisbullaahi uma yeedhi karo gacan haadis buu wadaa waswaas buu wadaa huruur buu wadaa sheekooyin sanqashooyin kala duwan inamaa yadcuu xisba waa xasri wey xisbigiisunbuu u yeedhaa ulaaika xisbu shayaani alaa ina xisba shayaani hum lkhaasiruun kuwan kalena ulaaika xisbu llahi alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun inamaa yadcuu xisba marka haddaad aragto mid dababooda ku biir liyakuunuu si ay u noqdaan buu ugu yeedhayaa min asxaabi saciir naarta saciiro la idhaahdo kuwa la saaxiiba ay hoy u noqoto الذين كفروا كوي قالوا بيبا إلهي ولكوه كحيسوا كونه لهم عذاب شديد عذاب كلول بيلي لامتنا استحقاق بيت السنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات كوى إيماني عمل في عنفلي وإيمان مير قضاء تيالها كحسابتا له إسلام مركانا وعملوا الصالحات وحي شيقيسا مروا بحي إيمان كان لقوا سنكروا الله أيوه lahum makfiratun wa ajrun kabiir dembi dhaaf bay leeyihin makfiradu waa dembi dhaaf abaalmarin weynna way leeyihiin waa sidaa waa midhaha laga goosto iimaanka iyo camalka fiican haddaba rabbi waxa uu tilmaamaya falaa taquranakum alxayaatu ddunyaa sidaa ay u dagi karaysa insaanka walaa yaquranakum billaahi alqaruur shaydaanka iyo shahawaadku bal siday qofka u dagaanayn waxalla wuxuu wado ka ugu fool xun wax la qabta hadduu yahay wuu la wanaagsan yahay wuu wuu u dhadhamaya oo wuu u bidhaamaya afaman zuyina qofka loo qurxiyey suu camalihi camalkiisii xumaa fara'aahu xasanan wax wanaagsan u arkay kaman laysa kadalik miyuu la mid yahay qof wixii xumaa uu xun yahay maya labadaas iskuma mid ah marka qofkani wixii xumaa ayuunbaa la wanaagsan iska daa haddaad tidhaahdo waxaabuu arkayaaba qof ku gafay xaqiisiina meel kaga dhacay isla markaana in la ashkateeyo mudan ayuuba ku arkayaaba hadduu sinaysanayo hadduu wax dilayo hadduu wax dulmiyayo war iska daa markaad tidhaahdo wuxuu ku arkayaa qof khaldan fara'aahu xasanan fa ina allaha yudilu man yashaau cidduu doonayo ilaahay isaga ayaa ambiya wayahdii man yashaa cidduu doonayana wuu hanuuniyaa hore usii qorayba falaa tadhab yay tegi nafsuka naftaadu calayhim dushooda xasaraad xasaraad murugo murugoha la dheelmanin waxba ha iska daba ridi kuwan murugaadu u murugaysanta oo aad inay hallaabeen ka murugaysanta oo aad inay ku rumayn waayeen ka murugaysanta oo aad inay wax ku yeelaan oo dhibaato ay kusoo guurs kusoo gaarsiinayaan ka murugaysanta maya arrimo waa qayb ilaahay bal hadda la qabsookow ina allaha caliimun bimaa yasnacuun ilaahay baa aad u ogsoona ka warhaya waxay samaynayaan caliim bimaa yasnacuun wallaahu ilaahay aladii ilaahay weeye arsala riyaaxa dabaylaha ilaahay uu diray dabaylaha aa arkaysaan ee dhan walba ka soo dhacaya fa tufiiru saxaaban markaasay soo kicinaysaa ay soo abaabulaysaa daruuro marka ilaahay madarka uu shubayo dabayshaa neecawda ahee fiican ayaa ilaahay uu soo kiciyey kolkaasay daruuro soo ururisay fa suqnaahu waxa aanu u kaxaynay ilaa baladin mayit waddan dhintay xaggii baanu u kaxaynay oo abaara macnaheedu waddankan dhintay la sheegaya waa dhul abaara fa axyaynaa bihi waxa aanu ku noolaynay alarda dhulkiisa axyaynaa bihi biyihi manaa dee marka aad had iyo jeer daruura ragto dhul la nooleeye la xuso biyaa jira biyihii waxaanu ku noolaynay alarda bacda mawtiha dhulku intii uu dhintay baa lagu nooleeyey sidaas kadalika nushuur labadaasa lasu kacab laysuu kaaxisiiyey kadalika sida dhulkaasi uu u noolaaday unbu annushuuru soo soo toosida dambe iyo soo bixidda aakhirana waa sidaasun waxbaha la yaabin haddaad aragtay dal noolaaday iyo nabaad noolaaday oo markii hore tawafay dadkuna saasunbuu noolaadaa ilaa waa laba noole waa jismi naamiya kanina waa mid koraya kanna waa mid koraya man kaana ka ahaaday buu ilaahay yuriidu mid doonaya alcizata sharaf falilaahi alcizatu jamiican ilaahay keligii bay usugnaatay sharaftoo dhami man kaana yuriidu alciza qofka awood iyo ammaan raba falilaahi alcizatu jamiican ogaada awood ilaahay unbaa leh ammaanna isagaa leh sharafna isagaa leh walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun qofku marka uu shukuuki ay qalbigiisa gasho ee uu sillanaado wuu qawadayaa cizigaa ilaahay buu qawadayaa meelo kaleu ka raadinaya kolba dowladdii awood badan buu ka raadinaya kolba dad duunyo iyo xukun iyo maal ku faanayuu ka raadinaya فلله العزة جميعا إلهي الأقرادي إليه الرب حقي سوى أيو يسعد أفول يا الكلم طيب هذا الكوان أكسني الله حقي سوى قدباه والله أقبله والعمل الصالح عمل كوان أكسنه إلهي تلمامين ونكسني وأدون كفري يرفعه إلهي لا كرياله ساسيت هذا هلك النسك وحو تلمامي كلام كفيعان يا عمل كفيعان بين إلهي تعليه waanu ku farxaa malaa'igtu markay naga tagaana isaga u geeyaan bal ka warrama addoomahaygii buu leeyahy iyagoo tukanaya iyagoo tafsiir akhriyaya iyagoo dikri wada iyagoo ku ammaanaya ayaanu ka nimi markaasaa ilaahay uu ka markhaati gelinayaa kolba wuxuu ku abaalinaya bal ka war haddii warbixintu ay ku tagto keliman khabiian wa camalan khabiian in laga gudbiyo war xun oo ay daldalayaan iyo camal xun oo ay daldalayaan waa musiibo weyn weeyaan musiibo weyn weyn bal wuxuu tilmaamayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka warbixinta ay malaa'igtu ilaahay u geeyaan ay ka warbixiyaan waxa wanaagsan ay wadeen ayuu idhaahdaa ogaada haddaba markhaati ka ahaada inaanu dembi dhaafay inaanu dembi dhaafay baan ana markhaati idinka dhigaya haddaba waxa soo fadhiistay oo meesha gadaal isaga yimid bay malaa'igtii ogeysiiyeen rabbi hebel oon ku jirin dadkaa wanaagsan wuu isaga yar yimiduun ama mid buu muraad u lahaa oo ula yaro faqayay ama dhagtu yar raariciyo uu yar dhegaystay dadkii dikrigii iyo wanaagga iyo cibaadada iyo khayrka waday markaasaa ilaahayna u ihi kaana waan ku daray dhalik qawmun laa yakhiibu jaliisuhum kuwaasi waa ummadoo kala fadhiistaana aanu guuldarraysanayn marka halkaa waxaa laga arkay suxbatu lakhyaar dadka wanaagsan ka agdhowaanshahoodu inuu wanaagya lidaalik buu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam shayga macruufka ha yaraysanin walow kelimad ayiban ahaada ama alkelimatu ayiba sadaqa kelmadda wanaagsan oo qofku ku dhawaaqayana waa sadaq adigu uma arkaysidba miisaaninay leedahay kelmad wanaagsan uu qof ku tuurtay ama kuwaani islaan halkaa madax qaawan baa tihi fadlan madaxa iska saar marada baad iska weydaaratay ama iyadoo ha kugu gacan saydho ha ku caydo ama ha kaa qaadato waad weydaaratay lacala allaha yahdiiha waar muxuu caynkaa ku yidhi tala maxaa ku jira inay qaataa laga yaaba marka wixii kalaamahe wanaagsan ee waana ah ee ka farxina ee isku dhawayna ha yaraysan kalaa ina kitaaba alabraari la fii ciliyiin wamaa adraaka maa ciliyuun kitaabun marquum yashhaduhu lmuqarabuun waaladiina yamkuruuna asayi'aati kuwa xumaanta shirqoola lahum cadaabun shadiid cadaab kulul bay leeyihin kuwa soo maleegaya ee soo malluuqaya xumaanta ee cidaane ehel u ahayn usoo malluuqaya kuwa cadaab kulul bay leeyihin wa makru ulaaika kuwa shirqoolkooduna huwa yabuuru isagu wuu tirtirmi doonaa huwa isagu yabuuru yahlik wayabtul wuu baaba-ayaa wax aan jirayn buu noqon doonaa walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahli iyagun baanu dhaafayn waxay gaalo iyo dad xumi soo makrinayaanay soo malluuqayaan hadduu fulayo waxba tan kama hadheen istaraatiijiyadaha mustaqbaliga waxa ay ku tilmaamaan ee iyagoo ay calaf ku raadsanayaan cimri dherarna ku raadsanayaan cudud iyo awood ku raadsanayaan ay dadka kale ku cunayaan istaraatiijiyaday ku tilmaamaan waa macaahid iyo meelo laga baxsiyo ayay leeyihin oo laga baadho laga diraaseeyo dadka kharashka ugu badani uu ku baxo wey hawsha yawmiga haddaynu wax ku bixino iyagu istaraatiijiyadahaasay ku xisaabtamaan waa waa makrigan wey marka dadka caalamka la qaybsanayo loo khatibayo ayaa makriga noocana la sameeyaa mid konton sano ah mid boqol sano ah markaasaa ilaahay una yihi huwa yabuur huwa yabuur isagaa ayaa baaba'aya wallaahu khalaqakum ilaahay waxau idinka abuuray min turaabin ciid uma min nudfatin candhuuf dee aabbahen baa ciid laga abuuray innagana candhuufta uma jacalakum aswaajan wuxuu idinka dhigay lab iyo dhadig dar isku lamaan ayuu idinka dhigay bal hadda eeg nudfadii unbaa faraarahan yeelatay oo midina habkan aad aragtay u samaysan yahay ee raganimada ah midina habkan aad aragtay ee dumarnimada ah buu u samaysan yahay ciiddii iyo candhuuftii halkan ay ku dambeeyeen wamaa taxmilu min unsaa tudhadigin ma qaadayso uurka wax kuma qaadayso walaa tadacu mana dejinayso ilaa bicilmihi unbay ku qaadiya ku dejin markay qaadi wuu ogyi markuu uurka ku korayaabuu ogyi markay umulaysana wuu ogyi wamaa yucamaru min mucamar wamaa yucamaru lama cimri siiyo min mucamarin mid loo cimri dheereeyey walaa yunqasu min cumurihi cimrigiisana lagama yareeyo ilaa fii kitaabin bay ku qorantay ogow ilaahay way usii listaysnay wax uu gadaal ka ogaanaya maaha horu ogaa ina daalika cala allahi yasiir arinkaasi ilaahay wuu ku fudud yahaye ilaahay arrimihiisa markaad eegaysa sida kuwa makhluuqa ha ugu talageli ha odhanin tolo waxaanoo noolaha ifka loo soo saaray ee kala noocyada duwan leh cimrigiisu siduu u dheeraanayo siduu u gaabanayo iyo noloshiisi iyo arrimihiisa o dhan talow side way fara badan yihin waa sidee ha odhan sidee loo sii wada qoray ha odhan ina daalika cala allahi yasiir marka wamaa yucamaru min mucamar waa mid cimriga loo dheeray walaa yunqasu min cumurihi oo isaga sidee cimrigiisa looga yaray qofkan mucamarka ama kan cimriga loo dheereeyey ogabay cimrigu markuu sii socdaba wuu sii nuqsaamaa in shaaciraha ka gabiyo waxau ihi yasuru lmara maa dahaba alayaali wa kaana dahaabuhuna lahu dahaaba qofku wuxuu ku farxaa habeenada ka tegaya maala waxaad xiisaynaysaa arrin qaaliyood bil kadib heli doonto inay ku dhaafto bishu ayaad jeceshay hadda bisha laftigeeduna waa isagiioo tegaya buu leeyahy marka macnaheedu waxa weeyaan haddii lagu cimri siiyo oo konton sano siddeetan sanaba dhe cimrigaagu noqdo aada mucamar ahayd cimrigaagu markuu sii socdaba yanqus ile wixii wax xadaysan weeye wax kastoo xadaysani markuu sii socdaba wuu sii yaraanaya walaa yunqasu min cumri amaba nebigu wuxuu tilmaamoo kale calayhi salaatu wasalaam qofku inuu marna mucamar noqdo marna yunqasu min cumri mar cimrigiisaa loo dheereeyaa waa markuu camal fiican sameeyo marna cimrigiisaa la gaabiyaa oo waa markuu waxxun sameeyo qofka doonaya in arsaaqada iyo cimriga loo dheereeyo nebigu wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam falyasil raxima riximka ha xidhiidhiyo iyo dadka xaqa kuleh waxa haddaba rabbi uu bixinayaa tusaale ayaa ilaahay uu bixinayaa sidaan had iyo jeer dadkii u kala duwan yihiin ayaa ay u kala duwan yihiin makhluuqaadkiisa kale wamaa yastawi lbaxraani labada badood ma sina baa ilahay uhi dadow waawaa biyaha webiga iyo iyo kuwa badda waa baabu takliib baa la yidhaahdaayo alabawaan alabaweyn marka la leeyahy labada aabbo dabcan waa aabihii iyo hooyadii wamaa yastawi lbaxraani labadaa biyo yowma sina haadaa cadbun kani waa macaan furaatun hunguri mar leh saa'iqun sharaabu cabitaankiisuna uu wadmayo cadbun waa macaan furaat sii macaan saaiq sharaabu cabitaankiisaa wadmayo oo qofku si fiican bay hunguri mar ugu leeyihin iskuma taagayaan waa biyaha webiga iyo harooyinka wahaadaa kan baduna milxun ujaaj waa milxun ku dhanaan oo ujaajun qaraadh oo dheguhu ku jabaya wa min kulli labadaba ta'kuluuna laxman hilib baa ka cunaysaan dariyan cusub hilib cusub ayaa ka cunaysaan daray baynu idhaha inaguba hilibkaa baduna wuxuu ku fiican yahay bay leeyihin culimadu waktigan ilaahay uu inoogu mano sheegto in la cuno waa waxba la tallaajadaynina waktigu u fiican yahay dabcan waa la tallaajadaysan karaa waa la dhigan karaa si aanu dee kaaga xumaanin laakiin waktiguu qaalisan waa markan ayuu cusub yahay watastakhrijuuna waxaa kala soo baxaysaan xilyatan agaba isku qurxisaan talbasuunahaa xidhataan wax la isku qurxiyo xidhanaysaanoo waa jawharta kala duduwan alaxjaar alkariima nebi sulaymaanba ay jimanku uga soo guri jireen badda gunteeda iminkana qawaasiinta agabka haystaa ay badda kasoo hoos guraan ee la tilmaamo qaarkood inay dahabkaba ka qaalisan yihiin wa taral fulka doonidii baad arkaysaa fiihi badda dhexdeeda mawaakhira doonyihii oo dhex mushaaxaya ayaad arkaysa litaftaquu min fadlihi dheeraadkiisa si ay ilaahay u raadsataan walacalakum tashkuruuna si ay u mahadnaqdaan baddii waxaasoo dheefaa lagu qabaa biyihii waxaasoo khayraa laga helay waxoo dhan ba ilaahay baa isku hagaajiyey waxaana lagaa doonayaa shukri yuuliju leyla fi nnahaar habeenkiiyo maalintu isdhexgeliyaa ka wax dhexgelayaana waa habeenkii wa yuuliju annahaara fi llayl wa yuuliju waxa uu gelinayaa annahaara maalintii fi leyli habeenkuu dhex gelinayaayo kolba kan wax dhex gelaya waa kii la liqee meesha ka baxay ama waa kii yaraadee saacadihiisu koobmeen wasakhara ashamsa waalqamar qoraxda iyo dayaxana ilaahay wuu sahlay habu socodkiisa iyo sida looga faaidaysanaya iyo sida ay u iftiiminayaan intaba wuu sahlay kullu dhammaantood yajrii wuu socon liajalin musaman muddo magacaaban ilaa ajalin musaman ilaa muddo magacaaban la gaarayo way wada socdaan la shamsu yambaqii lahaa an tudrika alqamar wala allaylu saabiqu annahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun iyadoo la tilmaamo inay meerayaashaasi aada u kala waawen yihin oo aanay isu dhoweyn ayaa haddana dhammaantood falag bay dhex wareegayaan falag yasbaxuuna marka la yidhi waa meel iyagu markay dhex marayaan ay aada u yaraanayaan oo had iyo jeer sibaaxada ama dabaashu biyo aada u fara badan markuu qofku ku dhex jiro ayay fududeeyaan uu sidaa u dhex mushaaxaa markaa mawjadan cajiibka ee makfuufka ah ee weyn bay meerayaashoo dhammi dhex dabaalanaya daalikum kiina awooddaa lihi allaahu weeye rabbukum weeye lahulmulku intaaba la socda allah ka cibaadala weeye rabbukum ka idin barbaare idin abuuray weeye lahulmulku lahaanshuhuu leeyahay lahulmulk wax walba isagaa leh marka khalqan wa iijaadan wa tasarufan wa cibaadatan intaba wuu u leeyahay khalqiga waaladiina tadcuuna min duunihi buu ilahay hallow waxaa caabudaysaaneen alla ahayn maa yamlikuuna ma hananayaan gacanna kuma hayaan buu ilahay yidhi min qitmiir qitmiir waa xuubka lafta timirta wax leeg lafta marka lafta timirta laftimireeda markaa timirta kore ka fujiso xuub yaroo khafiifa ayaa ku dahaaran oo haddaad doonto aad iskaga tuuri karaysa lafta oon kaba fuqayn intaa in lagama hayaa ilaahayaashoo dhan haddii la ururiyo intaa in lagama keeni karaan baa ilahay wy ilaahayna waxa aragteen buu isku qoofalay in tadcuuhum haddaa u yeedhataana laa yasmacuu ducaakum yeedhmadiina maqli maayaan oo qaar badan baa noolaba ahayn walow samicuu ma stajaabuu lakum hadday maqlaanna hoyba idinma yidhaaheen hadday maqlaanna ducay iyo barye iyo idinkoo balaaya idinku habsatay midna hoy idinma yidhahdeen ma stajaabuu lakum idinmay jawaabeen wey waxay u qaybsan yihin waxa la caabuday waxaan yeedhmada maqlayn iyo wax hadduu maqla aan waxba kuu qaban karayn ويوم القيامة مالك أدتك إلهي سرتاك ينا يكفرون بشرككم قال لمدين ويديدي بحيران دونان أنا قلنا ما يعبدين ما كانوا يانا يعبدون ولا ينبئك كورا مما يمثل خبير إله خبير كاعد لم يدوركو شيء ما جرته إذن الله ما مدها إذن وركي سوك لكسين ميس هذا بعض مركا أدوني سو إناد قوان في عنقعات مركا أدوني سينا ضبط كشف markaad doonaysa inaad horu marto waxaa la raadiyaa macluumaad macluumaadkana waxaa lagu dadaalaa cid warkeedu akiid yahay oo uu sugan yahay in laga qaato ilaahay boqorka ahaa ayaa waxa uu ku leeyay walaa yunabi'uka mithlu khabiir ilaaha khabiirkaa cid lamid oo ku warramaysaa ma jirte adduun iyo aakhiraba lagaaga warram iyo waxay dadku halaagsamaan iyo waxay ku horumaraane wakaa yaa ayuha annaasu buu ilaahay yidhi dadow antum ulfuqaraau ila allah ilaahay kuwo u baahan baati كليجين با إلهي وباهم والله هو الغني الحميد استغنى الغني وكي كافتون الحميد وكي مهضل مر والبا عد ما هذين يساوي بضم دي قار ديدان مركا تاينا درينتا ويان وحال الله وحال عمل صمين يس إلهي وحبه ما تكردين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها مركا عمل كين صمين إن هداد دون يسحق مدي ما هينا دي إلهي وحط رئيسه laakiin waa inaad adigu taada badbaadinayso waa inaad adigu iskaa u shaqaynayso aad tilmaantii qaado in yasha hadduu ilaahay doonayo yudhibkum wuu idin tagsiin wayaati bikhalqin jadiid khalqi cusubna wuu keeni laakiin cid kasta oo wax xukunto ama cid kastaoo madaxtinimo iyo maamul sheegataa way u baahan tahay cidda raciyadeeda ah way u baahan tahay ilaahay baa yidhi wamaa daalika kaasi mu ahaanin inuu idinka meesha idinka tirtiruu dar cusub keeno wamaa daalika kaasi mu ahaanin cala allahi bicasiizin ilaahay kuma adka xalla waxaad arkaysa dad maanta ifka jooga intuu ka buufiyo ayuu qaar kale keeni karaa oon ilbriqsi caasiin sida malaa'igta oo kale uu karaa wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum walaa taziru qaadi mayso waasiratu naf dembaabta wisra ukhraa naf kale dembigeed taana ku xisaabtanoo alla cadligiisuna waa kaa ee kaga dayda alla ma yaqaano waxaa la idhaahda godobtiiyo aanada ma yaqaano ee cid waliba wixii ay samaysay unbuu u qaban wain tadcu haddii ay yeela hadday yeedho oo ay baaqday dhawaaqdo musqalatu naf la cusleeye dembi badan baa naftan saaran oo way culusta ilaa ximlihaa culayskeedii bay u yeedhatay oo waxay tidhi war hebelow kaale wixiga qaad laa yuxmal minhu shayun waxba lagama qaadayo walow kaana haba ahaada daa qurba xigto iyo dhawaale iyo gacaltooyo midu saaxiibaba ha ahaada kan hilaniye kan la raray ee dirgalla xigtabaha ku ahaadee wax laga hinjinayaa ma jiro insaankiibaa ilaaha uu tilmaamay wixii uu sameeyey gafaha inuu yahay wax loo xambaariyey waxuu la culus yahay yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdan naartaasaa loo soo tubayaa iyagoo wirdan dirgalla saa ilaahayba uu tilmaamay marka naftii cuslayda dembigeedu cusleeya hadday baaqday tidhaahdo war cid kale iga qaada lagama qaadayo walow kaa la cusleeyay ama kaa ay u yeedhanaysaaba ha ahaada xigtadiisa meelaanay xigta wax la yidhaahdaa ka shaqaynayn baa ilaahay ka warbixiyey tabaaraka watacaala ila ilaahay isagaa yaqaano tan inay u wada halaagsantay buu ogyahay wax xigta la yidhaahdo oo qur-aankuna aada buu uga waramaa xigtada iyo wax qaraabada iyo waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba haddaa qowl leedihiin cadaaladda ogaada ka cadaaladda ku furaysaan haba ahaada mid qaraaba ah yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih kuwaasaa ilaahay u tiriyey lanna wuxuu ogya kuwa loo halaagsamayna yihiin إنما تنذر النبي محمد وحد الدقيس الذين يخشون ربهم كوا إله وذا كعب سنة بالغيب استوى كم مقن إلهي كم مقنين ده ذا نركي تبارك وتعالى إشين ما هيسو وأقاموا الصلاة بي أوغين ومن تزكى كهوفا نفتيس النظيفية فإنما يتزكى لنفسه نفتي سنبو السنة فيها إلهي وحباه مطرين وإلى الله المصير إلهي بوهاضي ما شاء الله الله ظنيا واحد جيسون markaa rabbi halkan tusaalayaal wuxuu ku bixinayaa gaal iyo islaam mu'min iyo kaafir sidaanay u sinayn waxay la mid tahay waxyaabahan idiin muuqanaya oo kale gaalnimada iyo iimaanku waa laba shay oo aan la arkayn laakiin waxay la mid yihiin waxyaabahan aan idintusaya buu ilaahay leeyahy siday u kala durugsan yihiin tan unuga qiyaasta soo socoto wamaa yastawi alacmaa waalbasiir indhoolo iyo indhaqabe ma sina mid indhala iyo iyo mid indhaqaba gaal iyo islaamna waa caynka ولا الظلمات ولا النور قد عريالي افتين مصنا افتين اسكو جوغو اسو بخايا وروريا iyo gudcur daahiyada sii daayay labadaasi ma sinna kufri iyo iimaanna waa nooca wala dhillu wala alxaruur har iyo kulayl lama sinna buu lahay ama qabow iyo kulayl labadaasina waa kala durugsan yihiin gaalnimo iyo iimaan waa caynka wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat وما يستوي مسنا الأحياء كوا النول ولا الأموات يكون والأموات وي لام حرف النفي سؤال نقول يا التوكيد ضد نول يا ضد انت مسنا هذه لغو ويديو جناستي كي آسيي ده waxa waran doonta kana ay tirsan kan kalena la inaga as saasay kaleeyihiin in allah yusmi'u man yasha idu doona ilaahay baa dhaga u yeela dhagaha anteenooyinka madaarigta meelaha uu qofku wax ka maqlayo ilaahay baa u fura kuu doonayo wamaa anta adigu ma ihid nebigan dadka diinta gaadhsiinayo bimusmicin mid maqashinaya man fi lqubuur kuwa xabaalaha ku sugan nebigu wuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay wax maqlaan laakiin maqalkoodu keenoo kale maaha in anta ilaa nadiir adigu ma ihid mid digaya mooya wax kale dadka waad u digaysaa un digniintuun ka dhargi inaa arsalnaaka waanu ku dirnay bilxaqi baanu kugu dirnay iskama socotidoo dalxiis dadka uma ihide laakiin waxaad la socotaa xaq baad ola socotaa iyo wixii aad ku badbaadin lahayd dadka bashiiran wa nadiiran diintuna sidaasay tahay oo bushaare iyo digniin bay isugu jirtaa rasuulkuna labada sifuu leeyi bashiiran ciddii khayr waduu bushaarayn nadiiran ciddii balaayo waddo ayuu u degi wacdiguna labadaasunbuu isugu jiraa uun wain min ummatin maa min umma ummadina ma jirta buui ilaa khalaa waxaa tegay fiihaa dhexdeeda nadiirun rasuulu diga halkaa dadku cudurdaar ma haystaan wey وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومدى عذاب مين إلى رسول الدرب الهيد ومضاها التي قالوا ولما الرسول بايلهي عد بايلها ترسان كرتامجر وإن يكذبوك هاتين نبي محمد وكبيانيا فقد كذب الذين من قبلهم كوي كوان كهر ريبا بيني جاءتم رسولهم بالبينات رسول شودي با أوليمي بينات هذه شهر طهر ريا ومعجزات المعجزات رسول كان الله سودي بيايو dadku intaanay rumaysanaynin ilaahay iyo hadalkiisa waxaay rumaysanayaan waa shay khayru caadiyahoo ay arkaan oo indhuhu ay la faaxaan oo ay la yaabaan abhadiisa iyo cajaa'ibkiisa marka mucjizaad buu ilaahay u dhiibaya wabizubur xaashiyana wuu dhiibaya wabilkitaabi almuniir kutub axkaamahoo iftiimaysa oo waxu kala saaraysana oo waxu nuurinaysa ayaa iyagana uu kusoo dirayay rususha ثم أخذت وحن قبت الذين كفروا كوي قالوا بي فكيف كان النكير قبل شضي دساهي ديد بدي لهاي وديدي إيوه عرضي وعلى ضمير رجبه ألم ترى ميانا دركين أن الله إلهي أنزل من السماء ماء حق كروك سودة بيو فأخرجنا به ثمرات ملان كسوة صارنا مختلفا ألوانها أي كالدوين مدبدين بل بيا قريها هيغا قرية وقلية ضرور كلية كسوة بعين waxaa soo midha kala duwan baa ka soo baxay ee beerta marka laga soo guree bannaanka lasoo dhigay adyaabi wa min aljibaali waxaa ka mida judadun dariiqyo biidun cad wa xumrun cad mukhtalifun alwaanuha midabadeedu ay kala duwan yihiin wagaraabiibu casayaal ayaa ka mida suudun madow casayaashu waa dhagaxan weyn ee yudahdih min aljabal casayaasha waaweyna markay buurta ka soo daadegayaan ee waxu soo riixayaan qab qab qabtooda laga maqlay aag oo dhan qirbiib kuwa ka suudun umad madow talaata buurihi ag judad kuwa dariiqiyo waa dariiq mid uu cad yahay mid uu cas yahay asayaal kala nooc nooca buurtiibaa kalaro leh iyo midabo wa fi lardi qidacun mutajaawiraat dhulkana bahada qaybo oo lagahoo iskuba xigxiga meel caracaba iyo meel caracasa iyo meel caramada waa waxaasaa jambiga isku haya sidaa bal hada eegar buu lahay marka intaasoo dhamiba waxa ay yihiin wax cajaa'ib badan oo idiin muuqanaya oo idin tusaya alla awooddiisa iyo sida uu u kala duwo makhluuqaadkiisa iyadoo mid walba laga faa'iidaysanayo cajaa'ibta ay leedahay iyo aayadda ku jirta wallahu aclam